axmedow waa jirtaa saddex oday yaa noo imaatay oo hogaaminaya ibraahim sambuur waa la shirnay waxay noo sheegeen inay marka koowaad ay ku socdaan eelay saddexda gember iyo sheekhtoodii ay ku socdaan inuu kala daadsan yahay oon habeynayna oo annaga aan u soo baxnay dan kalena aan lahayn qaraan qaruursiina aan u imaanin waxa annagan aan wadano waxna eelay aanan ka rabin maamulna aanan ka rabin waa ujeeddo kale aanan ka leenahayna asan jirin ayaan rabnaa bay yidhaahdeen odayaashii eelay waa isla shireen waa isla qaateen waa loo yeeray haddana waxay kaloo la shireen iyo digil iyo mirifle iyo haddana oo ay la shireen inay ismideeyaan ay u sabeeyaan ay wacjigii jira ay qaataan iyay fareen awaamiir fara badan ayaa meesha ka soo baxday malaaqyadii iyo samadoonnadii iyo nabadoonnadii eelayna waa isla hadleen waxay iskala hadleen inay iyaga ay u soconin dhibaato kale ama eelay saamaynayso ama eelay kala dhantaalaysa wax kasta ha ahaatee anna kasta hadda afkooda ka baxay annagana aan sheegi karna in aan eelay ay dhib kale aan usoo wadaynin aan usoo jiidnaynin oo ay wadaan in ay nidaamka eelay oo hadda oo kala daadsanaanta iyo dhibka ka jira oo deegaanka hataa khaasatan baardheere eelayda waa kala dhunsan tahay waa kala baabsan tahay ma isku toosna addantay yimaadeen wax bay laha harbiyeen wax isku geeyeen hataa ciidankii la diiday oo ciidanka askara la qora liiry askartii waa askar waa iska dayacay iyaga wax bay hanuuniyeen arrinta aad bay u fiican tahay waan haddana ka sheegi karan oo dhib ama socolees hadda oo asaga amase dhinaca kale wixii kale gooni waaye hadday wax kale wataan laakiin waxaan annaga hadda dareensannahay in ay eelay baan madaynaynaa eelay inuu wax qabsado boorka iska jafo oo nidaamka wacyiga jira oo qaabka hadda jira in ay inay iyaga ay kala shiraan odayaasha ay u sheegaan iyo siyaasiyiinta iyo malaagyada samadoonnada inay u sheegaan yaan u imaana ay yidhaahdeen annagana waa aqbalnay in ay iyaga wixii eelayba oo wax dhimaalkiis ahayn oo eelayba oo lagu madaynaayo waa fiican tahay ogaawaan dhahnay hadday wax kala jiraan iyaga tood waay laakiin annaga ma qabno in hadda wax ka soo baxay oo hadda dheeri ah aan hayno ma leh wixii ka soo bixi doomnana kolley elay baa u taalla hadday waxay qabteen wax fiican oo elay hanuunana waa taarikhdaay sheegi doontaa hadday wax oo qalad ay ku duwan yihiin taarikhdan bay sheegi doontaa kolka intaasaan kusoo gebagabaynayaa wabilaahi tawfiiq iyagana waa waa mahadsan yihiin odayaashii la shirayna waa mahadsan yihiin aad iyo aad baanyaan ugu hambalyaynaynaa eelay waxa loo qabto nin kastoo meesha joogo kasto joogo inuu eelay kala daadsan yahay baardheer kala daadsan yahay waxaan u sheegayaa si khaasatan aan u sheegayaa eelay waa xaaladiisa ma fiicna waa kala jeedaa odayaashiisii nabadoonnadiisii iskuma fiicna hadda magtii cariiri lagu jiraa oo la iska bixin karin oo ficil uu ka dhex taagan yahay dhinacii degmada elay baa iskale leeyahay elay deegaanka elay deegaanka elay deegaanka elay hadduu leeyahay dadaa la rabaa inuu deegaankaas inuu maamulo oo deegaanka elay isdeen wax u taagnaado oo shirarka ka qayb galo oo wax kasta kala hadlo xaqiisa raasido wax diidan ma jiro dad baa la deganahay hadda dadkaan la deganahay dad haddana diidan ma jiro dad hadda elay ficil ku haya ma jiro deegaankaas dad baa xoog ku leh marixaan baa xoog ku leh elay waa la ogol yahay saacad kasto ayaa loo baahan yahay elayna waa ka gaargaarsanaysaa umana jeeda nin kastoo wax garanaya ama qurba ha jooga ama dawlad federaal ha jooga ama meel kasta ha jooga in elay oo xaaladiisa aan wadahadal fara badan uu u baahan yahay oo dhib fara badan oo elay meeshan oo isaga keligiis isku koobay oo nin oo haystana aan jirin yaa meeshan taalla ismar raacsana bohoraad waa gooni eedfad waa gooni naasiya waa gooni bushaaka waa gooni marka wax la dilay mise wax maashaad lama raba laakiin waxaa la rabaa in wadatashi mar kasta maxaan qabanaa dadka waa shirhayaan meel kasta tagayaan maamula ka jira magaalada inay hataa ay wax raadiyaan hay maxaa la yiri malakama hor nin wal gurigiisu ka soo kaca waa iyaga derbiyaalka isku xaamanayaan waa idin sheegayaa ninkii danqanayo oo meel kastuu joogo ama dibidda ama dalka wadanka waa waa dhumay eelay waa dhumay deegaankana isagaa degan afartiisa koona isagaa ku wareegsan maanta wax ka badan lama arkaayo eelay wax ba eelad baa dheer degan haddana iskuma toosna intaas iyo nabadgelya waxaan sheegayaa wabilaahi tawfiiq ilaahay waxa loo qabto waata dhinaca kale waxaa jira kulamo ballaaran oo ay shalay la qaateen qaybaha kale ee digil iyo mirifle kulamadaas maxay ku saabsanayeen kulamadaas iyagana waxay ku saabsanayeen waa in la guubaabiyo maadaama aan anaga markaan imaanay waxay yidhaahdeen aan eelayaan u imaanay nimankii eelaydii ee la shireen waa iska noqdeen dhibaata ay nagu noqotay yidhaahdeen wadatashi ay sameeyeen inay digil iyo mirifle ay haddana ay la shiraan oo ay la kulma qaataan iyaga waxay u socdaan ay u sheegaan sida xaaladda wacyiga hadda jiran ay u sheegaan iyay ula shireen wax kaloo dhibaato kale oo meesha ka jiri ma jirin digilmirfin waa la shireen waana waxii oo dhib ah ka jiran waa u sheegay digilmirfin wax asaga hadli karana waa hadleen wabilaahi tawfiiq saas uma arrinta yaan kusoo gabagabaynaynaa